de howlgalku waa iska socdaa mid meel taagnaanaya ma saacad kastaba waa soconaya horumar waa samaynaya ciidanka dawladuna maaragtay wax fadhiya maahan iyo ciidamada deegaanku dhammaanba waxa weeye howlgalkaas si joogta u socdaa up twenty four hours dhawaan wa maxaa la qabtay hadda qorshaha xiga muxuu yahay
goowa maxaa la qabtay xalay koox qawaarija oo maaragtay meesha la yidhaha gomadgaal joogtiya ciidamada danaba maaragta soo afjaray oo warkooda meeshaas ku dhammaaday special forcega soo afjaray warkooduna meeshaas ku dhammaaday inaguna howlgalaan ku jirnaa hadda xilligaan aan kula hadlayo ilaa saaka howlgalaan ku jiraa waana soconaa magaalada aalmuur ayaana kilomitiraad u jirnaa insha allahu waktiyada soo socdana waa kaala hadli doonaa halkee lagu soo afjaray kooxda maleeshiyaadka ah meel la yidhaahdo gomagaal oo wadxo galbeedka kaga aado haye ma dagaal baa ka dhacay waqooyi galbeed meel kaga aada waqooyi galbeed ay ku aadan tahay dagaal baa ka dhaca maxaa khasaaraha oo ka dhashay wax khasaare ahoo iyaga mooyaane wax kaloo dhasha ma jiraan waxba kama fakanba wixii meesha joogay waa ciidanka specialka iyo danabaa ka howlgala haddii webxa sida ay ugu dhow yihiin hamiga ceelbuur aad ka leedihiin intee leegyahay de kuma dhow waa ku dhowdaa kuma dhihin meeshiya waxay ka xigtaa galbeedkaa ku yidhi waqooyi galbeeday ka xigtaa haye ka waran hadda howlgalka ceelbuur ku wajahan howlgalka ceelbuur ku wajahan sidii loogu talagalo u socdaa oo kay waaye hadda waxaana maraynaa meel maaragtay ceelbuur u jirta kilomitiread yar ceelbuurna waktiyada soo socda waa maaragtay waa waa iga arki doontaa insha allahu tacaala guddoomiye maleeshiyada al-shabaab waxa ay amara ku bixiyeen in dadka ku dhaqan degmada ceelbuur ay ka baxaan si gulufka colaadeed ee ku wajahan dadku aysan ciidamada dawladda iyo maamulkuba aysan usoo dhaweyn marka bal arrintaas maxaa ka yeelaysaan dadku hoos saajis weye dadku hoos saajis weye waa dad afduuban weeye kooxda maleeshiyadana dadku waa afduuban yahay hadba meeshay u cararayaan iyo geedaha hoosooday dadka rabaan inay kula cararaan ilaa dadka dhiigooda yaqaane marka dadku afduuban yahay annaga ayaana kasoo furanayna goob kastay dadka ku afduubtaanba insha allahu tacaala annaga ayaa kasoo furanayna waana ognahay goobaha ay dadku afduubteen hadda dadku ay jiraan oo ay ugala baxeen magaalooyinka
walxa markii aad qabateen wax dad rayid ah oo aada ugu tagteen oo aada la kulanteen ma jiraan may rayid u ararnaa laakiin magaalada ma duugo rayidku meelo kale isku araray magaalo cidlo ah maleeshiyada al-shabaab ay ka baxeen dadkii deganaana ay ka barakaceen ayaa tagteen ceelbuur sidoo kale waa ku wajahantiin iyana waa sidoo kale maxay tahay qorshaha idinkaga degsan sidii dadka dib loogu celin lahaa dadka niman baa afduubtay duurka la galay waa ka soo furanaynaa ku yidhi haddii afduubayaal ay dad afduubtaan in la dabagalo meesha ay joogaan meesha ay ka afduubteen dad ma jooga in la yidhaha maaha meesha ay ka afduubteen waa raadkooda laga raacaya raadkood baan ku joognaa waana kasoo furanaynaa dadka waana ognaa meelaha ay la galeen dadka dadka rayidka ah iyo maleeshiyada al-shabaab sidee aada u kala saaraysaan markaad dib usoo celisaan waa kala garanaynaa adeer oqoon baa leena khibrada leena waxaa jira howlgalla hadda saacadihii ugu dambeeyey iyo ka socday deegaana hoostaga degmada ceelbuur galcad masagawaa iyo webxoo bal haddaad nala wadaagtid sida howlgalka uu ku socdo iyo qorshaha xiga maya annaga hadda masagawaa howlgal ka socda maogid masagawa mar horaa laga saaray nimankaas waa waa laga soo celiyey aalbuurna kama tirsana ee degmada aleeray ka tirsan tahay iyo galcadna waa magaalo weyn oo degmo ah dhinacaas ma jirno hadda deegaanada aalbuur hoos yimaadaan ka hadlayna anigo hadda warbixintaan ku siinaya waxaa weeye degmada aalbuur only a laakiin ogaal ma isku tihiin ciidamada iyo howlgallada halkaa ka wada socda dhammaan xiriir wanaagsan baan leenahay saacad saacadaana warbixinta ku kala qaadanaa iyo daqiiqa daqiiqad mar mar waliba meel kastoo wax ka jiraan haddii magaalooyinka ay maleeshiyada al-shabaab baneeyaan waxa ay mar kale ku dhuumaalaysan karaan deegaanada miyiga ah arrintaas oo dhibaato kale ma aha maya adiga adi ninku waa niman oo niman subaysan weeye oo maaragtay haddana guriga qofilanay ku xiran yihiin marka waa lagu qasban yahay in meel kastoo tagaala looga daba tegayaa mooye annagu ma nihin kuwa aan deegaan kale ahayn oo magaalooyinka inta taga keliya iska fadhiisanaya annagu ma nihin ciidamadii iska fadhiisan jiray magaala inta tagaan annagu ma nihin waxaana dadkii deegaanka u dhashay dadkii dadka u dhashay dadka ay afduubteen ayaana dhalay oo aan ka qabanay annagu marka waan ka daba tegaynaa meel kastay la galaan